wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland ayaa bulshada qaybaheeda kala duwan ee degmada doobley u qabatay tababar la xiriira wadahadalka nabdoon waxaa tababarka loo qabtay xubno ka mid ah maamulka degmada doobley bahda xeer ilaalinta garsoorka iyo laamaha ammaanka agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda jubbaland cabdulaahi cabdiqaadir qaanuuni ayaa ka waramaya ahmiyadda tababarkan sharaf iyo karaam ay noo tahay in lanagu soo dhoweeyey degmada dhobley waxaan aada u bogaadinayaa akhyaartii sharafta badnayd ee nagu soo dhoweysay degmada dhobley guddoomiyaha siyaad sabriya dhammaan akhyaarta kale ee nagu soo dhoweysay degmada dhobley aad bay run ahaantii u mahadsan yihiin maamul iyo shacabba badan aan imaadno anagu wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland haddaan nahay markan aysan ahayn tii koowaad iyo tii labaad ee sanadihii lasoo dhaafay aan imaadno degmada dhobley run ahaantii sharaf iyo karaam ay noo tahay sida uu sheegay cabdiraxmaan kulmi oo barnaamijka furayay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddaan nahay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland sharaf iyo karaam ay noo tahay in lanagu soo dhoweeyey degmada dhobley waxaan aada u bogaadinayaa akhyaartii sharafta badnayd ee nagu soo dhoweysay degmada dhobley guddoomiyaha siyaad sabriya dhammaan akhyaarta kale ee nagu soo dhoweysay degmada dhobley aad bay run ahaantii u mahadsan yihiin maamul iyo shacabba badan aan imaadno anagu wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland haddaan nahay markan aysan ahayn tii koowaad iyo tii labaad ee sanadihii lasoo dhaafay aan imaadno degmada dhobley run ahaantii sharaf iyo karaam ay noo tahay sida uu sheegay cabdiraxmaan kulmi oo barnaamijka furayay wasaaraddu dhobley waxay ka dhigtay magaaladii labaad waxa weye kismaayo ku xigta ay xagga hadday noqoto tababarada iyo aqoon isweydaarsiga horumarinta bahda cadaaladda iyo garsoorka waxaweye jubbaland ay muhiimad gooni ah degmada dhobley run-aantii siiso kulankan odayaal fara badan waxaan arkaa xuseen iimaan iyo jiif dheera iyo oon waagii hore iyo odayaasha kale dhammaan iyo gabdhahaba aan isbaranay inay run-aantii maanta fadhiyaan sida la sheegay wasaaradda cadaaladdu waxay u xilsaaran tahay dowladda horumarinta adeegyada cadaaladda ayay u xilsaaran tahay iyo arrimaha dastuurkaba waa ogtihiin sanadkii lasoo dhaafay halkanen waxaan ku galnay doodii dastuurka soomaaliya siduu kale ahaa iyo reer dhobley laga wacyigeliyey tala iyo tusaale ay ku darsadeen dastuurka dalka iyo ka jubbalandba gudoomiye ku-xigeenka degmada dhobley mukhtaar maxamed ayaa bogaadiyey tababarkan wasaaraddeena cadaaladda ee jubbaland ay waddo in muddo ana ay soo waday maanta ay tahay sida ay sheegeen socodka saddexaad waxaan filayaa dadka hore wax ugu bartay muxuu ahaa seminaarka la siiyeyna inay joogaan oo ay ka faa'iidaysteen dadka ku cusubna kolley haddunbay ayagana ka qayb qaadan doonaan saan jecelahay waxaa aada iyo aad annaga muxuu ahay degmada dhobley haddaan nahay farxad weyn noo ah in wasaaradaha jubbaland ay mashaariic iyo howlo fara badan ay ka fuliyaan degmada dhobley aada iyo aad baan usoo dhaweynaynaa wasaaradaha imanaya ee ka howlgelaya ee mashaariicda ka fulinaya ee dadka baraya sida maamulka iyo muxuu ahay howlaha wasaaradaha ay u socdaan aad baan ugu faraxsanaa annaga maamulka degmada haddaan nahay aada iyo aad baan usoo dhaweynaynaa mashruuca isaga ah tababarkan ayaa wax badan ka tari doona baahida aqooneed ee xubnaha loo qabtay